halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa hore idinku sii wadi doonnaa kitaabka nebi ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxiyo fara badan oo masiixa quseeye ku qoran yihiin waxaa kaloo looga hadlayaa waxiyo ku saabsan inaannu ilaah marnaba dayrin doonin reer banu israa'iil maryamo bikraba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahay iyaadoo rag mogbay malaa'ig salanto markaasay urowdo mucjisay ahay markuu yuusuf arku kamadluumayo markaasay caddeeyeen mucjisay ahay digdii masiixa maqaawiir arkeeno markaasay caddeeyeen mucjisay ahay boqorkii maqlay baa urugoodayo micnuhu la yaabo mucjisay ahay qoraadii loo arko digii dhasho misbaax baa dhamoodu mucjisay ahay maqaawiirtii markay mudnantii arkeen meel kalay mareen oo mucjisay ahay
markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay arrinka ku saabsan boqor kuros oo la sii sheegay laba qarni ka hor intaannu dhalan waxaanan kaloo idiin sheegnay in mufasiriinta qaarkood ay la noqotay in wixii cutubkan ka bilowda uu qoray qoraa kale oo ay ugu magac dareen ishaacyaagii labaad waxaana sidaasi ay u yeelayaan waxa weeye rumaysadarridooda ah inaannu ishaacyaagii hore waxyoon karin boqor kuros oo isaga soo bixi doonay laba qarni dabadood waxaana ka yaabiyey sida hagaagsan ee nebigu uu ku gartay magaca loogu yeerayo boqorkaasi isaga ah haddaba asbaabta ishaaciyah uu ugu yeeray boqorkaasi magaciisa dhabta ah ee loogu yeeri doono ayaa caddayn u ah saxiixnimada hadalladii ilaah ee halkan laynagu hogo tusaalaynayo haddii muddo laba boqol oo sannadood ah kadib wixii ishaaciyah uu ka sii hadlay ee ku saabsanaa kuros la arko ayaa waxaa haddana xaqiiqo noqonaya waxyiyadiisa uu kaga hadlayey in gabar bigrad ah ay wiil umuli doonto weliba magaciisa waxa uu noqon doonaa imaanu'el oo macnihiisu uu yahay ilaah baa inala jira wuxuuna isaguna imaan doonay toddoba boqol oo sannadood kadib markii waxyiga ku saabsan uu soo baxay haddaba israa'iiliyiinta cilmiga leh waxay ahayd inay isku sii diyaariyaan imaanshaha masiixa waxaad haddaba maanka ku haysataa in ilaah kuros uu ku sheegay inuu adrijir noqonayo oo uu welibana samayn doono waxyaabe ilaah uu ku farxo oo uu welibana dhisi doono magaalada yeruusaalem xusuuso haddaba in ilaah uu isticmaalay reer ashuur si ay ku qaataan boqortooyadii waqooyi ee israa'iil oo dadkiina masaafuris bay ugu kaxaysteen dhulkoodii dabadeed baabiloon buu u isticmaalay inay burburiyaan boqortooyadii koonfureed oo iyagiina baabiloon baa masaafuris loogu kaxaystay haddaba raggii hore ee ilaah shuqulladiisa samaynayay waxay ahaayeen kuwo dulli ah oo ilaahna wuxuu u ciqaabay wixii ay sameeyeen hase yeeshee kuros waa ka duwan yahay kuwaasi ilaah wuxuu ugu yeedhay isaga adhijirkayga iyo weliba mid samayn doona waxyaalo ilaah oo ku faraxsan yahay haddaba markii mu'miniinta jannada ay tagaan ayaan isleeyahay waxaa halkaasi lagu arki doonaa waxyaabo dadka mu'miniinta ah ka yaabin doona oo waxaa loogu tegayaa dad aan la malaysanaynin inay halkaasi tegi karaan oo waxaa ka mid ah dadkaasi kuros waxaa kaloo mu'miniintu ay doondooni doonaan hormo kale oo ay la ahayd inayan jannada seegi doonin oo haddana aan laga heli doonin jannada markaana saaxiib asbaabta keliya ee aynu halkaasi ku tegi karno waa inaan garasho u leennahay in masiixu uu yahay badbaadiyaheenna waa wax xiise leh haddaba in ilaah haatan uu leeyahay kuros wuxuu samayn doonaa waxyaabo nafsaddaydu ay ku faraxdo ma ahan inuu samayn doono doonista ilaah oo keliya laakiin wuxuu samayn doonaa waxyaabo ilaah raalli uu ka yahay hase yeeshee sanxeriib iyo weliba nebukadnesar waxay sameeyeen iyaguba wixii ilaah uu doonayey markii ay labadii boqortooyo ee reer banu israa'iil u kala qaateen waddamadooda ha yeeshee kuros wuxuu samayn doonaa waxyaabo ilaah uu ku farxo isbeddelka ama farqiga u dhexeeyana waa kaasi haatanse aynu eegno maaddada ugu horraysa waxaana weeye kuros oo loo yeedrayo intaannu dhalan ka hor haddaan waxyigaas idiin bidhaaminno ayaannu iminka eegaynaa kitaabkii ishaaciyah cutubka shan iyo afartanaad aayadda koowaad waa baalka sagaal boqol kow iyo soddon ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbigu wuxuu ku leeyahay kan uu subkaday oo ah kuros oo uu gacantiisa midig hayey inuu hortiisa quruumo ku hoosaysiiyo oo uu boqorro dhexdooda guntiga ka furo inuu hortiisa albaabada ka furo albaabadaasna aanay mar dambe xirmin haddaba markii la baaray taariikhdii kuros ayaa qabrigiisii laga helay meesha la yidhaahdo basargadaay oo ku taalla dhulka iiraan wuxuu boqorkaasu qabsaday dunida oo dhan waxaana la ogaaday inuu ka duwanaa boqorradii kale ee ka horreeyey iyo weliba kuwii ka dambeeyey waayo isagu ma uusan faan badneen sida boqorradii waagiisa joogay weliba siyaasiyiinta maanta nool badankood waxaa dadku ay jecel yihiin inay muujiyaan sida ay u weyn yihiin oo ay kaga sarreeyaan dadka kale ha yeeshee kuros waxaa la ogaaday inuu ahaa boqor ilaah ku kalsoon oo aan isqaad qaadin inkastoo dunidii waagaasi gacantiisa la geliyey waxaa kaloo ilaah uu leeyahay kuros kii aan doortay ama subkaday waana jago uu leeyahay ama la siiyey oo keliya masiixa maxaa haddaba ilaah uu u siiyey jagadaasi sarraysa kuros waxaa ugu wacan in kuros uu sameeyey waxyaabo waaweyn oo ilaah uu ka doonayey inuu sameeyo sida inuu reer banu israa'iil samato bixiyo waxaa kaloo uu ku dhiirageliyey reer banu israa'iilkii aan doonaynin inay ku laabtaan dhulkoodii inay dadka la diraan hadiyado isugu jira dahab qalin iyo waxyaabo kale oo qaali ah si ay gacan ugu geystaan dhismaha macbudka sababtaasi aawadeed baa loo gaarsiiyey maqaam la mid ah kii masiixa oo wuxuu noqday mid quruumaha u shabbaha masiixa wuxuuna u taagan yahay ama uu cabbirayaa kan imaan doona mustaqbalka kaasuna waa ciise masiix oo imaan doonay muddo shan boqol oo sannadood ah dabadeed haddaba albaabada kuros uu furayo iyo kuwa uu xirayo waxa weeye albaabada caasimadda baabiloon kuwaasoo israa'iiliyiintii halkaasi la geeyey aanay ka soo gudbi doonin ilaa isagu uu fasaxo mooyaane wakhti dambe ayaa kuros albaabadii oo furay oo wuxuu reer banu israa'iil ku yidhi nin waliba wuu aadi karaa dalkiisii oo wuxuu u fasaxay inay dhulkii israa'iil ku noqdaan ilaah ayaa iminka wuxuu ka leeyahay kuroskan sida ku qoran isla kitaabkii ishaaciyah cutubka shan iyo afartanaad aayadda saddexaad sida tan oo waxaan ku siin doonaa qasnadaha gudcurka iyo maal qarsoon oo meelo sir ah ku jira inaad ogaatid inaan ahay rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil oo magacaaga kuugu yeedha haddaba hantidii boqorkii baabiloon ee laga soo biliilqaystay qaramada kale oo ay ugu horrayso yeruusaalem ayuu u soo gacangelin doonaa boqor kuros haddaan horay idinku sii wadno meeriska kitaabkan ishaaciyah ayaannu iminkana eegaynaa cutubka shan iyo afartanaad aayadaha afar ilaa shan ee baalka sagaal boqol kow iyo soddon ee axdigii hore waxaana qoran sida tan addoonkaygii yacquub oo ah israa'iilkii aan doortay daraaddiis ayaan magacaaga kugu yeedhay waanan ku magacaabay inkastoo aadan i aqoon waxaan ahay rabbiga oo mid kale ma jiro aniga mooyaane ilaah kale ma jiro anigaa guntiga kuu xidhay inkastoo aadan i aqoon haddaba ilaah baa doortay kuros isagoo aan ogayn waxaana gunaanadku uu noqonayaa in kuros gartay ilaaha baaqiga ah oo runta ah waxaa wadaadkii cesraa ahaa uu leeyahay isagoo ka hadlaya kuros sida ku qoran kitaabkiisii cesraa cutubka koowaad aayadda labaad ee axdigii hore sida tan kuros oo ah boqorka faris wuxuu leeyahay boqortooyooyinka dhulka oo dhan waxaa i siiyey rabbiga ah ilaaha samada oo wuxuu igu amray inaan isaga guri uga dhiso yeruusaalem oo ku taal dalka yuhuuddah haatanna waxaa nebiga uu ka hadlayaa uumista carshiga weyn ee ilaah waxaa haddaba halkan yaalla hadal caaqibo leh oo ka hadlaya uumistii ilaah u uumay carshiga intaannu wax kale uumin ka hor oo wuxuu leeyahay ilaah isagoo ka kor hadlaya nebiga sida ku qoran cutubka shan iyo afartanaad aayadda toddobaad ee baalka sagaal boqol laba iyo soddon ee axdigii hore sida tan iftiinka anigaa sameeya oo masiibadana anigaa abuura anigoo rabbiga ah ayaa waxyaalahan oo dhan sameeya haddaba dariiqadda sorosteriyanka wuxuu ka soo bilowday dhulkii bershiya waxa ay aaminsanaayeen in masda uu ahaa ilaaha iftiinka ilaah wuxuu leeyahay anigaa abuuray iftiinka oo kaasuna ma ahan ilaah reer bershiya runta ayay ku dhowaayeen oo dad badan ayaa la yaabi jiray waxa iyagoo asnaam badan dhulkooda uu ka buuxo haddana ay hal ilaah keliya u lahaayeen waxaa taasi ugu wacan in xidhiir uu dhex maray iyaga iyo reer banu israa'iil israa'iilna dadka kale oo dhan ayay ilaah beri jireen haddii ay la kulmaan madhabtii sorosteriyanka oo ilaaha gudcurka ayaa lagu tilmaamaa ahriman wuxuuna ahaa ilaaha masiibada haddaba ilaah wuxuu mar kale leeyahay aniga ayaa abuura masiibooyinka markii hore waxaa loo sheegay in ilaah uu abuuray iftiinka oo iftiinka ma ahan ilaah waxaa kaloo haatan loo sheegayaa in ilaah uu abuuray gudcurka oo uusan gudcurka ama masiibadu ahayn ilaah labadaas shay baa iskaga qaldanaa reer bershiya beryaheenna wanaagga iyo xumaanta waa laysku daraa oo qubarrada qaarkood baa aaminsan in waxa wanaagsan iyo waxa xun uu xidhiir ka dhexeeyo laakiin ilaah sidaas odhan maayo qofkii xumaan sameeya xumaantii uu sameeyey ayaa haleelaysa oo ilaah shuruuc buu u dhigay dunida ma ahan in cidi maxkamad ay ku saarayso haddii aad jebiso laakiin isla dembigaagii ayaa ku ciqaabaya ciise masiixna wuxuu yidhi ninkii dembi sameeya waa addoonka dembiga dembigii ayaa qabatin kuugu noqonaya oo adigoo doonaya inaad qanacsanaan buuxda ka hesho waxa aad qabatintay ayaad u go'aysaa ilaa dembigaagu sariir uu ku saaro oo aad u dhimato reer baabiloon waxaa lagu leeyahay iftiinku ilaah ma ahan masiibaduna ilaah ma ahan labadaba anigaa abuuray haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal oo aannu eegno haatan cutubka shan iyo afartanaad aayadda sagaalaad waxaa qoran sida tan waxaa iska hoogay kan uumihiisa la dirira wuxuu la mid yahay dheri jabkiis oo ka mid ah jajabka dhulka dhoobadu miyay kan sameeya ku tidhaahdaa war maxaad samaynaysaa amase shuqulkaagu miyuu yidhaahdaa gacmo ma leh ishaaciyah iminka wuxuu hoga tusaalaynayaa dadka inayan ilaah la diririn haddii kale dagaalka lagu guulaysan maayo dhibaatadana waxaa keenaya dembiga qofka waxaa markaasi isla kitaabkan nebi ishaaciyaah cutubka koowaad aayadda siddeed iyo tobanaad laynoogu soo sheegay in ilaah uu inaga nadiifinayo dembiyadeenna haddii aynu u nimaadno weli meeriska kitaabka ayaannu ku jirnaaye waxaannu eegaynaa cutubka shan iyo afartanaad aayadda laba iyo tobanaad waxaana qoran sida tan dhulka anigaa abuuray oo dad baan ku dul uumay aniga qudhayda ayaa samooyinka gacmahayga ku kala bixiyey oo ciidankooda oo dhan anigaa amray haddaba waa wax xiise leh in ilaah uu inoo sheegayo inuu samooyinka kala fidiyey haddaba taasi loo qaadan maayo dhacdo lama filaan ah waxaa haddaba nin masiixi ah oo ingiriisi ah u ogaaday in dunidu ay sii fidayso maalinba maalinta ka dambaysa waxaana culimmada sayniska ay baaritaankooda ku salleeyeen fikraddii mudane jeemes jenis oo isagu ahaa qabiir ku xeel dheer cilmiga hawada oo welibana masiixi ah fikradaha ay badanaa saynisyahanadu isticmaalaan oo ay cilmi baariska ku sameeyaan dhammaantood waxaa laga helay kitaabka fikradaha ay badanaa saynisyahanadu isticmaalaan oo ay cilmi baarista ku sameeyaan dhammaantood waxaa laga helay kitaabka haatanna waxaannu eegaynaa dhegaystayaal maaddadan kale ee ku saabsan in ilaah aannu ka tegi doonin israa'iil waxaannu haatan soo gaarnay qaybta saddexaad waxaana weeye in ilaah aannu ka tegaynin israa'iil welibana ilaah dooni maayo inaan casharka aynu halkan ka baranayno ismoogaysiinno ama is-ilowsiinno haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno cutubka afartan iyo shanaad aayadda toddoba iyo tobanaad ee baalka sagaal boqol laba iyo soddon ee axdigii hore waxaa qoran sida tan laakiinse rabbigu wuxuu reer banu israa'iil ku badbaadin doonaa badbaado daa'im ah oo idinku weligiin iyo weligiinba ma aad ceeboobi doontaan mana aad sharaf jabi doontaan haddaba kuwa ay la tahay in ilaah uu xooray ama uu ka tegay israa'iil dhug ha u yeesheen aayaddan ilaah wuxuu ku leeyahay reer banu israa'iil idinku weligiin iyo weligiinba ma aad ceeboobi doontaan ama ma aad sharaf jabi doontaan haatanna casumaad ayuu u fidinayaa dadka oo dhan oo wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka afartan iyo shanaad aayadda laba iyo labaatanaad ee baalka sagaal boqol laba iyo soddon ee axdigii hore waxaana qoran sida tan dhulka darafyadiisa oo dhammow iso eega oo kulligiin badbaada waayo anigaa ilaah ah oo aniga mooyaane mid kale ma jiro waxaan idinku leeyahay dhegaystayaal soo eega ciise masiix oo badbaada sidaas oo keliya ayaa lagu heli karaa xaqnimada laga helo masiixa si aynu ilaa horti u nimaadno innagoo aan wax ceeb ah iyo iin toona lahayn waayo waxaannu huwanaynaa xaqnimadiisa haddii aynu intaasi ku soo koobno cutubkii shan iyo afartanaad ayaannu iminka si darandoori ah idinku bilaabaynaa cutubka afartan iyo lixaad ee kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubkan waa mid gaaban ha yeeshee innaguna waynu soo koobaynaa dhegaystayaal balse marka ugu horraysa aynu eegno mawduuca cutubkan cutubkan waxa uu ka hadlayaa oo keliya hal mawduuc waxaana uu ku saabsan yahay xukunka la saaray asnaam caabudayaasha cutubkan waxaa ku jira maad lagu maadaysanayo kuwa asnaamta caabuda tii ugu qosolka badnayd waxaa lagu bilaabayaa ogeysiis dadka la ogeysiinayo sidii asnaamtii baabiloon loogu guuldarraystay taasina waa wax cajiib ah maadaama baabiloon aanay weli qabsanin awood weyn oo la sheego oo welibana cadow kuma ahayn reer banu israa'iil wakhtigan ha yeeshee baabiloon waa halka xarunta u ahayd asnaamta dunida oo way habboon tahay kadib markii dadka la ogeysiiyey guuldarrada asnaamtii baabiloon in nebigu uu bilaabay inuu daleeceeyo asnaamta dunida oo dhan iyadoo israa'iil lagu boorinayo inaanay ilaaha baaqiga ah ee dhabta ah ka tegin waxaanan ku bilaabaynaa maaddada ugu horraysa oo ah xukun iyo nacallo dusha looga tuurayo asnaamta haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal kitaabkan ayaannu eegaynaa haatan aayadda koowaad ee kitaabkii ishaaciyah cutubka afartan iyo lixaad waxaana qoran sida tan nebona wuu dhacaa sanamyadoodu waxay kor saarnaadaan xayawaanka iyo lo'da waxyaalihii aad sidan jirteen waxaa laga dhigay rar la saaray neefkii daalanaa marka la leeyahay beel iyo nebo ayaa labaduba waxay ahaayeen ilaah ku-sheegyadii baabiloon beel waa qaab la soo gaabiyey oo u taagan baal oo ahaa sanam markiisii hore laga aasaasay dhulkii baabiloon welibana wuxuu hoos joogaa bacalsabuul oo isagu ah madaxa jinniyada waana magac oo ka mid ah magacyada shayddaanka nebo ayaa isna ka micno ah nebi markii rasuul bawlos iyo barnabas ay yimaadeen lustra ayaa dadkii waxay la noqotay in barnabas uu yahay bel ama yubiter bawlosna yahay nebo ama merkuri waayo bawlos baa hadalka jeedinayey haddaba asnaamta waayadii hore waxay ku sallaysnaayeen caabudis shayddaannimo taasoo caam ku ahayd bulshadii waagaasi ilaahna had iyo goorba wuu inooga digaa asnaamta oo aasaaskooda uu yahay jinniyada iyo shayaadiinta wuxuuna inooga samato bixinayaa jacaylkiisa iyo xooggiisa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka afartan iyo lixaad aayadda saddexaad waxaa qoran sida tan reer yacquub oo ah kuwa reer banu israa'iil ka hadray oo dhammow kuwiinna aan siday tan iyo wakhtigii aad caloosha ku jirteen oo aan xambaaray tan iyo wakhtigii aad uurka ka soo baxdeenow imaqla ilaah wuxuu reer banu israa'iil ku leeyahay waan idin xambaarsanaa isla sida hooyooyinku ay ugu qaadaan ubadkooda uurka haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno cutubka afartan iyo lixaad aayadda afraad waxaa qoran sida tan tan iyo cimri dheer isagii baan ahay oo tan iyo tima ciroobay waan idin xambaarayaa anigaa sameeyey waanan sidi doonaa waan xambaari doonaa waanan samato bixin doonaa ilaah wuxuu siday reer banu israa'iil ka bilaabata maalintii ay ka soo baxeen uurkii hooyadood ilaa iyo maalinta ay qabriga gelayaan haddaba waxaa taasu ay ka micno tahay oo kale in ilaah dembiyadeenna uu xambaarsan yahay oo ishaaciyah ayaa mar kale wuxuu inoogu sheegayaa cutubka saddex iyo kontonaad aayadda afaraad sida tan isagu wuxuu qaatay xanuunyadeennii iyo murugadeennii wuxuu kaloo sidaa culaabteenna iyo welwelkeenna oo wuxuu butros leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka shanaad aayadda toddobaad sida tan welwelkiinna oo dhan ilaah dul saara maxaa yeelay isagu dan buu idinka leeyahay nebi muuse oo ahaa addoonkii rabbiga ayaa wuxuu leeyahay isna sida ku qoran kitaabka sharciga ku noqoshadiisa cutubka soddon iyo saddexaad aayadda toddoba iyo labaatanaad ee baalka laba boqol kow iyo toddobaatan ee axdigii hore sida tan ilaaha daa'imka ahu waa hooygaaga oo waxaa kaa hooseeya gacmo weligood jira oo cadowgana hortaaduu ka tuuraa oo yidhi baabbi'i weli waxaannu ku jirnaa meeriska kitaabkii ishaaciyah baalka sagaal boqol saddex iyo soddon ee axdigii hore cutubka afartan iyo lixaad aayadaha shan ilaa toddoba waxaana qoran sida tan bal yaad ii ekaysiinaysaan oo ila simaysaan oo yaad igu masaalaysaan inaannu isku mid ahaanno kuwa dahab kolayga ka soo qubaa oo lacagna kafadaha ku miisaamaa waxay soo kiraystaan dahabtume oo isna wax ilaah ah buu ka dhigaa markaasay u sujuudaan oo caabudaan garbahooday ka qaadaan oo way xambaaraan oo meeshiisay qotomiyaan isna wuu iska taagnaadaa oo meeshiisana innaba kama dhaqaaqo oo dadku way u qayshan doonaan laakiinse isagu uma jawaabi karo oo dhibkoodana kama uu badbaadin karo haddaba waxaa innagu aynaan ilaah u qayxi karin waxa weeye isagu waa mid weligiis jira innaguna siima waarno markaa garashada aynu isaga garanayno way xadidan tahay oo markii ay inala noqoto inaan ilaah sida uu yahay maankeenna ka doondoonno ayaannu sawir qaldan ka qaadanaynaa ilaah sababtaasi aawadeed kuwa lacagta leh waxay mar waliba jecel yihiin inay ilaah sida iyaga ay doonayaan u caabudaan ha yeeshee dooni maayaan inay runta iyo ruuxa ku caabudaan sidii ciise masiixba uu inoogu sheegay injiilka sida yooxanaa uu u qoray haddaan haddaba soo koobno cutubkan ayaannu eegaynaa dhegaystayaal aayadda sagaalaad waa cutubka afartan iyo lixaade oo aynu ku soo koobayno cutubkan waxaanse idiin sheegayaa kuwiinna haysta kitaabka inay wada akhristaan cutubka ayaa u wanaagsan si ay ku gartaan awoodla'aanta diimaha qaar oo u taagan asnaam caabudka waxaa haddaba qorniinku uu leeyahay sida tan bal waxyaalihii hore oo qadiimka ahaa soo xusuusta waayo anigaa ilaah ah mid kalena ma jiro anigaa ilaah ah oo mid ila mid ahuna ma jiro dhegaystayaal warku intaasi ayuu ku kooban yahay oo ilaah la mid ah ilaahii nebi ibraahim nebi isxaaq iyo nebi yacquub ma jiro asnaamtuna waa wax aan waxtar lahayn iyo kuwa u taagan janniyada iyo shayaadiinta nafaha aadamiga dhiba reeyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin